waxaan rabaa arinta suuqa in maanta waxyar oo ka jira inaan ka hadlo sidaad ogtihiin suuqa garis waa suuq weyn oo lafdhabar ah oo east africa kolkaa googolka gasho aad arkayso inuu suuqa garis east africa oo dhan inuu wan yahay suuqan xoolaha imaadaan xoolo yar ma aha meelo kale fogfog oo kala duwan bay ka imaadaan waxay xoolaha ka imaanayaan etoobiya waxay ka imaanhayaan soomaaliya waxay ka imaanhayaan mandera waxay ka imaanayeen dhowley waxay ka imaanayaan gaarisa account sida masalaani buraa balambala madogaash dhadhaab dhagaxley sidaad ogtihiin suuqeeda waa jamcadi waay suuqa dhagaxley looda ka imaanaysa ee jamcada ee maanta jamcada lasoo gadaayo suuqan gaarisa loo soo gadanaya qariibu dhagaxley keli waxaa ka imaanaysaa saddex kun ilaa afar kun oo naf suuqa gaaris baa la keeni suuqa gaarisa lagu gadi suuqi sidaa ahaa waxaa dhacday suuqii dadkii shicibkii in oo aad u dhexgalay oo suuqi la gurtay oo dhinaca soke oo xagga magaalada suuqi uu ka dhammaaday marka annaga haddaan mas-uuliin nahay arrintaa raalli kamaana ahayn ama dowladda raalli kama ahayn sidaa darteeda shalay maanta daraad xiisad baa kacday xiisada kacday waxaa weeye xagga waa ka soo beri meeshan oo qoladan faaw la yidhaah ay dhistay guriga weyne cooska lagu keediyo garabkiisa ayaa haddana dhacday rag inuu ma aragtay intuu isa soo qabsado uu imaado oo uu dhaho meeshanaan dhisaynaa meesha ayada ahayd xiisad badan baa ka kacday dadka suuqa joogo dhan baa kaceen waa noola soo yeeray meeshii baan tagnay ilaahay baa dadkii kala ceymiyey dad mas-uuliin oo xagga dowladda ka socdana hataa meeshii maanta waa lagu dili gaaro khatar bay ku galeen ayadoo oo shicibkii uu kacsan yahay oo arrinta mayeelayna ay leeyihiin ayaa qoladii oo revenue ayagan rabaan ayagana inay dadkaas soo qaqabtaan oo gudaha ay soo dhigaan dadkii uu yidhi suuqaan dhisaynaa ayay isla kulmeen marka dadweynihii waxba may fiirin dowladda hadday arkeenba dowladda dagaal iyo qayli bay ku bilaabeen laakiin wax gacanqaadoo dhacay ma jiro arrintaasna raaligelin baan ka bixinay waxaan rabaa inaan sheego dad kale meeshaasaan dhisaynaa meesha waa suuqa bartankiisa meel la dhisi karo ma aha meel raalli aan ka nahayna ma aha meesha waa suuqa gaaris waa meeshay looda istaagaysay waa meesha xoolaha lagu kala gadanahayey meesha ayada raalli kama nihin mana yeelayno suuqa hadda sibuuba usoo yaraaday dadweynaha suuqa xoolaha ka ganacsada waxaa uu sheegaya ee aada u kacsan isdajiya arrintii waan doonnay waan ka dabagalnay hadda hadalka aan hadlahayo waxaan fadhiyaa xafiiskii oo hor loo yaqaanay munisbalid xafiiska waxaan ku jiraa dharagtaha dharagtaha wuxuu noo caddeeyay arrintaa inuu ogeyn uuna garab taagan yahay raallina uu ka ahayn wixii kale ee qalad lagu dhisana la dumin doono oo suuqa soo galay in la dumin doonuu noo sheegay sidaa darteeda waxaan leeyahay dadka suuqa xoolaha ka ganacsado isdajiya